in la dulleeyo dadkeennii dhallinyaradeenii in la baabi'iyaa loogu soo shaqatay qaar badan oo innaga ana raalli bay ka yihin kuwana waa kuwa la soo rarayo kuwana waa kuwa qaybinaya kuwana waa kuwa qarinaya waa la dagaalamaynaa dhammaanteen cid kasta oo waxgaranaysa inay la dagaalantaan qaba waxaasaa la siinayaa carruurtii waxaasaa dadkii la siinayaa lacagtii baa lagaga qaadayaa nin baa gurigiisa ka kiraynaya ninna gaarigiisuu ku qaadayaa ninna haddii la waa kuu roonyaa gurigiisa guriga ku xigaa lagu gadayaayo qaban maayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man ra'aa minkum munkaran falyuqayir biyadih ninkii idinka idinka mida oo xumaan arka munkar arka gacantiisa ha ku dooriyo waman lam yastadic fa bilisaanihi ha ka hadlo ha yidhaahdo war khamrada ha la qabto war xashiishka ha la qabto ha yidhaahdo waman lam yastadic fa inahu yukrahu bilqalb wa haadaa adcafu liimaan mar iimaan baqo iimaankiisu waa daciif qofku mar hadduu la gabado inuu xumaha sheego dad baa jira guriga guriga ku degan qaar qabiil u qarinaya iyo qaar haddee la waa ku roya amay ku maagaan iyo qaar amaa lagu daciif qofku marka dambe xumaantii waxoo dhan qalbigiisu dhagax buu noqonaya iimaankiibaa ka guuraya dadka waxaa siinaya qof walba ahy annagu waa la dagaalamaynaa waxaan ka codsanayaa garsoorku inay wax ka bedelaan waxaan arkay xashiishkaa hadda halkaa intaa leeg soo qabo nin baan ku qabtay hadda ka hor toddoba beri buu xiraa toddoba beri subaxdii dambana isagoo soconayuu iga hor yimi oo yidhi ayo salaamu calaykum seeta toddoba beri garsoorihii horaa xukumay saddex bilood buu ku xukumay kii labaadna wuxuu ku xukumay lix bilood iyo maaqan wuxuu ku xukumay kii hore kii labaadna saddex bilood oo laga gadayuu ku xukumay iyo xoogaa dhowr boqoloo ganaaxa meelay sharciga kaga jirto ma jiro fasahaadka ka qayb qaadashadiisa wey sidaa haddii la sameeyo racfaan hadda maanta nin baa la xukumay alaabtaas afartan iyo kow baa lagu xukumay fasahaad intee dad fasahaadinaya intee dad fasahaadinaya isagoo intaa dad fasahaadinayo sanad markii lagu xukumay guddoomiyaha racfaanku berrita hadduu ku xukumo saddex bilood ama shan ama lix bilood iyo ha laga gado xataa lix hadduu ku xukumo ganaaxana qayb ka dhimo maxay noqonaysaa fasahaad bay noqonaysaa fasahaadka in la bararinayay noqonaysa fasahaadka waxaan codsanayaa garsoorku inuu arrintaa wax ka bedelo tan ugu sarraysa in laga waasho qofka naftiisa in lacaqaab uu ku waantooba la mariyo qofka maalkiisa inuu xanuuno gaariga laga wareejiyo ciidamadu wada waa gaari la'aan weeye inay ku shaqeeyaan oo ciidamada loo xukumo odayaasha dawladda sida madaxweyneya madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka barlamaanka cuqaasha iyo waxgaradka dhammaan waxaan ka codsanaynaa arrintaa in qayb laga qaato oo waa jilicsan yahay waxaa maanta qofkii aanu soo qabanay saddex beri ka bacdi buu nagu soo baxayaae sharcigaa in wax laga bedelo iyo garsoorka hay-adda garsoorku inay arrintaa ku noqoto oo ayaan hore garsooraa gaaray garsooraa gaaray garsooru hadduu gaaro garsooru waa khaldami karaa malaaig maaha waa khaldami karaa hadduu khaldamay in la saxo weeye kan labaad oo galay oo ka dameeyey oo nin baa nin toban sano ku xakunaya kii labaad baa gelaya wuxuu leeya oy sanad buu ka soo qaadaya marka arrintaas garsoorkuna inuu ku noqdo garsoorku inayan waxaan laalaabasho lahayn lagu soo noqnoqon lagu xakumo loona daayaba darajada koowaad waayo waxa markhaanti leh oo caddaaday ninkaa inuu xumaan ka shaqaynayo inuu fasahaad ka shaqaynayo meeqa ummadu fasahaadinaya ninkan hadda maanta la xukumay gaarigiisii isagoo dhowr iyo toban kaleeto oo balaayaha oo kuwa baa la hayaa gaarigiisii labaad midna khamradaa lagu hayaa labadii gaariba waa yaalla dadka waxaa ka shaqeeya waa la dagaalamayna laakiin waxaan codsanaynaa cid kasta oo dawlad iyo garsoor iyo baarlamaan iyo dadweyneba in gacan nala ka siiyo dad badan baa yaqaana hadda guryahay taallo war waxaasa waxaasaa laynii soo dhoofinaya waxaasaa laynii keenaya waxaasaa carruurtiina la siinaya qof damqanayana ma jiro roob maxaa loo waayaa leedihin roobka waa la waayaya waa la waayaya mar haddii waddadii laga leexday walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuc wanaqsin min alamwaal waalanfusi watamara wabashir saabiriin waa lagu jirabayaa waa laydinku jirabaya bakdintaa laydinku jirabayaa gaajadaa laydinku jirabayaa waxaa laydinku jirabay roob la-aantaa laydinku jirabayaa waxa laydinku jirabaya waddadii baad ka leexateen waxaasaa guryaha inii wada yaalla raallinaa ka wadatiin xumaantii oo dhan baa la wadaayo meel walba la iibinaya xumaantii baa la iibinaya oo biica oo qof walba lala soo hormaraya oo qofna uusan oranayn yaa war maxaa war wax xumaanta joojiya war xumaanta joojiya qofna uusan oranayn ku dheeraysan karayn ha lagu dheeraysto munkarka ha lala dagaalamo nooc kastoo ay tahay argagixisada iyo dadka xun oo dhulka yaacaya baabuurta qaada baabuurta dadka meel dejiya qofka guri dejiya qofka hoteel dejiya dhammaan waa lala dagaalamaya baabuurkaasna waa la xidhaya dowladdu sharci bay ka soo saaraysaa qofkii qaada ama kirishboy ku qaad ama waxaa ku qaada haddii la waa ku royaayey waa saaxiibu maal ama alaabtuu leeyahay ku qaad qofkii laga helo baabuurkaa hadeer nin walba u ka taxadar maanta digniin baan ku siinayna khamriga baabuurkii lagu helo hal caagad qofkii lagu helo sharci baa laga soo saaraya insha allahu biidnillahi alkariim lagula wareegayo ma noqonayso sidaa waa lala dagaalamaya idinkuna waxaan rabnaa inaa qaybtiina dhinaciina kala dagaalantaan dadku inayan biqin qofkii waxoog inuu noo soo sheego sheegi mayno sheegi mayno ballan baan kaa qaadna ku sheegi mayno aduu haddaa baqayso noo soo sheeg noo soo sheeg waxay doonaan haadee ama khamr daraagis ha noqdo ama ha noqdo argagixiso ama wax kale ha noqdeen wixii dadka dhibaya noo soo sheeg adiga oo aan baqayn noo soo sheeg annaga lagu sheegi maayo laguna ogaan maayo war halkaa alaabta taalla ka qaadadhe ninka halkaa maraya laakiin ciddii aanu ku hello oo gacan siinaysa ma sii daynayno waxaan ka codsanayaa dadkas dadka soo dabagelaya oo saacaddiiba imaanaya ole masaajidku ka soo baxay shalay buu heblo ka soo tegey anaa aqaan ka joog ka joog ma taqaanid ma taqaanid wiilka u hiili oo ilaahay dartii u shaqeeyo hoosta ha gashan cadow hoosta ha gashan cadowga islaamka cadowga diinta ha gashan hoosta waxaan leeyahay dib ha laysugu noqdo sharcigaa wax laga bedelo waxa laga bedelo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi